habeen wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha nofembarna ay tahay sanadka halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imaanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn israa'iil iyo xisbulaahi oo midba midka kale ku eedeeyey inay jebiyeen heshiiskii xabad joojinta hindise sharciyeedyo ka badan soddon ayaa laga ansixiyey aqalka sanadka xalay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen kuwo arrimaha socdaalka oo muran badan dhaliyey iyo in baraha bulshada laga mamnuuco caruurta da-doodu ka yar tahay lix iyo toban sano militariga israa'iil ayaa duqeeyey xarun xisbulaahi ay ku kaydsan jirtay gantaalaha oo ku taalay koonfurta dalka lubnaan iyadoo ay ku eedeysay kooxdaasi inay jebisay heshiiskii xabad joojinta ee cusbaa israa'iil ayaa sidoo kale xabadaysay waxaa afhayeenka militariga israa'iil daniel hagari uu ku tilmaamay dad laga shakiyey oo ku sugnaa koonfurta dhanka koonfureed ee dalkaasi isagoo sheegay inay jebiyeen xabad joojintii ay la galeen kooxda iiraan ay taageerto ee xisbulaahi heshiiska xabad joojinta oo bilowday maalintii arbacada ahayd afhayeenka ayaa sheegay in maalinnimadii oo dhan ciidamadoodu ay isku dayeen inay ilaaliyaan heshiiska balse ciidankoodu ay arkeen dad laga shakiyey oo gelaya goob xirnayd waana la joojiyey ayuu yiri oo xabado ayaa lagu furay si dib loo celiyo waxaan sidoo kale maanta dilnay ayuu yiri argagixiso ciidanka i d f ayaa la geeyey ayuu yiri qaybo kala duwan oo ku taala koonfurta lubnaan dhanka kalena xildhibaan ka tirsan xisbulaahi oo magaciisa la yidhaahda xasan fadlala ayaa ku eedeeyey israa'iil inay iyadu weeraradaasi ku soo qaaday dad dib ugu noqonayay tuulooyinkoodii ay deganaayeen oo ku yaala xadka maalintii khamiista duqeymo loo geystay meel ku dhow basriya oo ku taala waqooyiga webiga litani ayaa ahayd meeshii u horreysay ee duqeyn loo geystay wixii ka dambeeyey bilowga xabad joojinta ilawareedyo ka soo baxay ciidanka siiriya iyo fallaago ayaa sheegay in diyaarado dagaalo ay leeyihiin ruushka iyo suuriya ay duqeeyeen goobo ay mucaaradku ka degan yihiin waqooyi galbeedka siiriya taasoo ah meel ku dhow xadka siiriya ay la leedahay dalka turkiga iyagoo sheegay inay doonayeen inay dib u celiyaan ama hakiyaan weeraro ay kooxaha fallaagadu halkaasi ku soo qaadeen weerarkan oo uu hogaaminaya hayaad tahiir al-shaam ayaa lagu beegsaday tiro magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobolka alebo taasoo ka dhigaysa markii ugu horreysay oo markaasi mucaaradku ay dhul qabsadaan muddo sannada waana weerarkii ugu weynaa wixii ka dambeeyey xabad joojintii la gaaray labadii kun iyo labaatankii oo ruushka iyo turkigu ay dhexdhexaadiyeen kaasoo lagu soo afjaray colaad sannada halkaasi ka socotay hadalkii u horreeyey oo kasoo baxa kadib weerarkaas lama filaankaana ciidanka suuriya ayaa sheegay inay khasaaro weyn u geysteen fallaagadii halkaasi soo weerartay oo ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso ciidanka ruushka ayaa weeraray warshadaha korontada ee dalka ukraine taasoo korontada ka jartay ugu yaraan dad gaaraya hal milyan oo qof saraakiil u hadla ukraine ayaa sheegay in weeraradan korontada looga jaray saddex gobol oo ku yaala galbeedka dalkaasi duqeymahan ruushka ayaa socday muddo saacada iyadoo weerarada ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha aan cidna wadin ee daroonka la yiraahdo iyo gantaalo lagu beegsaday goobo kala duwan madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dalkiisu uu soo tuuray sagaashan gantaal iyo boqol daroon kuwaas oo looga jawaabayay weeraro ay ukraine qaaday dhanka kalena madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku boorinay ukraine inay kordhiso tirada ciidanka militariga ee dalkaasi iyadoo u ogolaanaysa dhalinyarada lix iyo tobanka jira in markaasi la qafaalo oo militariga lagu daro ukraine ayaa hadda sharciga u yaalla waxa uu yahay in dadka askarta loo qafaalayo ay ugu yaraan shan iyo labaatan sano jiraan madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in maamulka dalka mareykanka ee hadda talada haya go-aanka uu ku gaaray inuu u ogolaado ukraine inay isticmaasho gantaalaha ridada dheer oo ruushka lagu weeraro ay dhici karto inay carqaladayso ama dhibaatayso ayuu yiri wadahadal nabadeed oo mustaqbalka la yeesho markii donald trump uu maamulka la wareego mar la weydiiyey in arrintani ay carqalad ku noqon karto maamulka donald trump oo isagu ballan qaaday inuu dagaalka soo afjari doono mr putin ayaa yiri waa ay dhici kartaa wararka gudaha australiana aqalka sanadka federaalka ayaa ansixiyey hindiso sharciyeedyo ka badan soddon iyadoo leybarka uu waday dadaalo uu ku doonayo in la ansixiyo sharciyo gaaraya ilaa afartan hal maalin gudaheed sharciyadaasi waxaa ka mid ahaa saddex muran badan dhaliyo aada la isugu haystay oo ku saabsanaa arrimaha socdaalka taasoo keentay in sanatarada xisbiga greenku ay ka qayliyaan sanadka iyagoo leh waad ceebowdeen hindisa sharciyeedyadan la ansixiyay ayaa siinaya dowladda awood ay lacag ku siiso dal saddexaad si ay u aqbalaan dadka dalkan australia laga tarxiilayo waxay sidoo kale u ogolaanayaan sharcigaasu in dowladdu ay maandooriyo ka baarto telefoonadana ka qaadato dadka qaxootiga ama soo galootiga ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalkan australia ay maamusho mamnuucidda baraha bulshada laga mamnuucayo caruurta lix iyo tobanka jira ayaa sidoo kale ka mid ahaa hindisa sharciyeedyadaasi la ansixiyey tanoo noqonaysa midda ugu adag caalamka oo dhan waana la ansixiyay hindisa sharciyeedkaas markii laybarka iyo inta badan isbahaysigu ay taageereen halka xildhibaanada madaxa bannaan ay kasoo horjeedeen australia ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyey oo caruurta lix iyo toban sano ka yar ka mamnuucaysa baraha bulshada iyadoo sharcigan la filayo in markaasi aqalka kalena laga ansixiyo ka hor ciidda christmaska baraha bulshada sida facebooka instagramka snapchat credit iyo x oo hore twitterka loo dhihi jiray ayay arrintaani saameyneysaa halka adeegyada kale ama baraha bulshada oo ay ku jiraan youtube-ka messenger kids whatsapp kids helpline iyo google classroom laga dayn doono ama laga cafiyey sharcigan maadaama kuwaasi loo isticmaalo dano ama ujeedooyin waxbarasho iyo kuwa caafimaadba mamnuucidan ayaa dhaqan geli doonta laba iyo toban sano kadib marka la ansixiyo arrintan iyadoo dowladdu ay sii wado inay tijaabiso farsamooyin cusub oo lagu hubinayo da-da qofka isticmaalaya barahaasi bulshada saadaasha hawada berito sabti magaalada bet waa cadceed iyo soddon digri adelaide waa roobab iyo shan iyo labaatan melbourne waa roobab iyo labaatan sydney waa roobab iyo labaatan iyo lix brisbanna waa roobab ayaa dhici kara inay ka daanayaan layiri waana labaatan iyo toddoba digrii halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah